أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawo aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dowladda xabashida itoobiya oo ku dhawaaqday in iyadu ay gacanta ku hayso maamulka biyaha webiga niil masar iyo suudaanna sida ay rabto ka yeelayso iyo dowladaha kale oo si kulul uga falceliyey warbixin ayaad maqli doontaan maraykanka oo in ka badan kun qof oo soomaali ah ka soo masaafurinaya dalkiisa xukuumadda washington iyo maamulka yuhuudda oo la sheegay inay sii xoojinayaan kala qaybsanaanta soomaaliya machadka arrimaha dibadda itoobiya oo ka hadlay marxaladda kala guurka ah ee soomaaliya iyo saldhigga buurhakaba sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay in ka badan konton arday oo ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan qodobadaas kuwa kale iyo hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalaha bashiir muxiyidiin iyo nuur cali warsame abuusheyba xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka فخرا واكسري قيد التراخي والضلوع اليوم تسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya wasiir sare oo ka tirsan xukuumadda itoobiya ayaa sheegay in dowladdiisu ay la wareegtay maamulka biyaha ee webiga niil islamarkaana ay hadda u qalab qaadanayso sidii ay u qabsan lahayd badda cas ee geeska afrika haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman mar kale dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay ballaariso gacan ku-haynta halka uu ka soo burqado webiga niil oo ah midka ugu weyn caalamka uguna biyaha badan itoobiya oo hore u soo gebagabaysay dhismaha biyo-xireenka weyn ee alnahda ayaa hadda bilowday inay la wareegto maamulka biyaha iyadoo dhistay biyo-xireenno kale oo halisgelinaya biyaha u gudba dhanka masar iyo suudaan mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa ku faanay in dowladdiisa ay xaqiijisay riyo soo jirtay boqolaal sano taasi oo ahayd in biyo-xireen ay ka duldhisto webiga niil ayna soo saarto koronto sannad walba laga soo saarayo lacago boqolaal bilyan oo dollar wasiirka biyaha iyo korontada dowladda xabashida itoobiya ayaa caddeemo uu bixiyey ku sheegay in dowladdiisu ay si buuxda ula wareegtay maamulidda biyaha webiga niil isagoo ku faanay in masar iyo suudaan ay noqdeen kuwa gacan horsanaya itoobiya islamarkaana loo maamulayo biyaha ay u isticmaalaan waraabka iyo cabidda habtaamo etifiya oo waraysi siinayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa ku goodiyey in xabashidu ay u jihaysan doonto dhanka badacas mar haddii ay si buuxda ula soo wareegtay maamulka biyaha webiga niil wuxuu shacabka itoobiyaanka ugu baaqay inay la yimaadaan midnimo buuxda isagoo walaac ka muujinayay dagaalada hanaanka qowmiyadeed ku dhisan ee itoobiyaanka ka dhex qarxay wuxuu carabaabay in wakhti aan fogeyn ay marinbiyood ku yeelan doonaan badda cas
عندما كان الإثيوبيون يفكرون في التنمية أو الزراعة أو توليد الكهرباء عبر النيل أصبحت المياه تتدفق تجاه دول المصب بإرادة إثيوبيا نتجه حاليا بأنظارنا نحو البحر الأحمر هذا الملف لم يعد محظورا كما في السابق markii etoobiyaanku ka fikirayeen horumarinta beeraha ama soo saarista korontada iyagoo ka faa'iidaysanaya webiga niil waxaa jiray isku dayo lagu carqaladaynayey dadaalkooda laguna marin habaabinayay bulshada caalamka si etoobiya looga hor istaago inay ka faa'iidaysato webigaas iyadoo loo marayo shirqoollo naga dhan ah waxaan odhan karaa etoobiya waxay xaqiijisay riyo ay lahayd taasoo ahayd dhismaha biyoxireenka nahda hadda biyuhu waxay u qulqulayaan dalalka webiga uu ku dhammaado iyadoo taasi ku xidhan rabitaanka etoobiya wakhtigan xaadirka ah indhahayga waxaan u jeedinayaa dhinaca badda cas arrintani mar dambe ma aha mowduuc mamnuuc ah sidii ay horay u ahaan jirtay waxaan ugu baaqayaa etoobiyaanka inay muujiyaan mowqif midaysan oo ku saabsan arrinta si la mid ah mowqifkii midaysnaa ee ay ka qaateen biyo xireenka nahda
dowladda masar oo durbadiiba bayaan carale ka soo saartay warka ka soo baxay etoobiya ayaa sheegtay in marnaba aan la aqbali karin in halis la geliyo ammaankeeda qaranka oo ku xidhan bay tiri biyaha webiga niil wasaaradda arrimaha dibadda masar waxay soo jeedisay in etoobiya ay dib ugu soo laabato heshiis ay saxiixeen dalalka saddexda ah sannadii labada kun shan iyo tobankii kaasoo dhigayay in galka biyo xiraanka webiga niil loo maamulo qaab wadar ogol oo heshiis lagu yahay mas-uul hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda alqaahira ayaa mowqifka cusub ee etoobiya ku sifeeyey mid daandaansi ah oo aan marnaba la aqbali karin isagoo soo hadal qaaday in warka ka soo baxay wasiirka biyaha iyo korontada adis ababa uu yahay go'aan dowladeed الحقيقة التصريحات اللي أطلقها وزير المياه الإثيوبي أمس كانت تصريحات استفزازية آه، تصعيد للموقف غير مبرر إذا هي بتحاول إنها تتوه الأمور run ahaantii hadaladii uu shalay jeediyey wasiirka biyaha etoobiya waxay ahaayeen hadallo daandaansi ah iyo xaalad sii kicin aan sabab loo hayn haddaba etoobiya waxay isku dayaysaa inay arrimaha marin habaabiso laakiin masar si fiican ayay ula socotaa xeeladaha etoobiya muddo labaiyo toban sana ah oo wadahadallo socdeen wax heshiis ah lagama gaarin xitaa buuxinta iyo howlgelinta biyo xiranka ma jiraan wadahadallo caalamka ka dhacay oo labaiyo toban sano qaatay lagagana hadlay dhismaha iyo biyoxireen ama saamiga biyaha iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin tani waxay caddaynaysaa sida etoobiya ay wakhtiyada u luminayso oo ay arrimaha u jiidaysay mar kasta oo qodob lagu heshiiyo kulanka xiga way ka noqdaan iyagoo leh maya waxaan rabnaa inaan arrintan mar kale dib u eegno sidaas daraaddeed waxaa halkan si cad uga muuqata in etoobiya ay doonayso inay si buuxda gacanta ugu dhigto saddexda webi إنما مصر منتبهة للألاعيب الإثيوبية اللي على مدار 12 سنة مباحثات فإذا هنا واضح إن إثيوبيا تهدف إلى السيطرة على على ال- الأنهار الثلاثة markii uu si aadaha warbaahinta ugu faafay caddeemaha wasiirka xabashiga ah ayay xukuumadda adisababa bilowday inay iska difaacdo eedeymaha loo jeediyey maxamed al caruus oo ah xildhibaan iyo la taliyo ka tirsan xafiiska abiy axmed ayaa sheegay inaysan etoobiya marnaba diidin wadahadal balse ay masar iyo suudaan ka doonayso inay ixtiraamaan rabitaanka dowladdiisa ee ah in biyoxireenka alnahda u adeegsato hanaan ku saabsan kobca dhaqaale iyo arrimo kale
وما تقوم به يا أستاذة فضيلة إثيوبيا إنما هي للتنمية وأي اتفاق هذا الذي ينبغي أن نبرمه مع إخواننا في دول الجوار waxa ay etoobiya samaynayso waa horumar ay horay u qaaday haddaba heshiis noocee ah ayaa nalaga doonayaa inaan la galno walaalaheenna dalalka deriska ah iyadoo laga hadlayo mashaariic madax bannaani qaran leh oo ay dowladda etoobiya fulinayso heshiisku wuxuu muhiim u yahay in dhinaca etoobiya uu ixtiraamo aragtida masar iyo welwelka dhabta ah ee ka jira waxaana u qaadanaynaa inay jiraan walaacyo dhab ah oo la xiriira khataro gaar ah oo ka dhalan kara biyoxireenka nahda laakiin haddii aan aragno in biyoxireenka nahda laftiisa uu faa'iido u leeyahay dhammaan dhinacyada oo ay ku jirto etoobiya suudaan iyo sidoo kale masar sidee bay markaa noogu habboonaan kartaa inaan oggolaansho ka dalbano masar ama dal kale حول مشاريع سيادية تقوم بها الدولة الإثيوبية إنما الاتفاق لأن هناك احتراما من الجانب الإثيوبي للرؤية المصرية أو المخاوف الحقيقية falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in etoobiya ay hadda dhex taagan tahay dab gubanaya oo dhan walba uga hareeraysan waxa keliya ee xalkay u aragtana uu yahay in dalalka deriskeeda ay la gubtaan si ay u hesho faragelin reer galbeed ah oo mixnada ka saara dowladda silibiyad ah ee maraykanka ayaa durbadiiba sheegtay inay isku dayeyso qabashada wadahadallo lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay dhismaha biyo-xireenka alnahda أظن أن هذه التصريحات تؤكد النوايا الحقيقية للجانب الأثيوبي وبأن الهدف من وراء ما أقدمت عليه أثيوبيا ببناء سد النهضة ما هو إلا العمل على تكريس لواقع جديد وبأنها تظهر النوايا الحقيقية من أنها تريد السيطرة الفعلية على مياه النيل waxaan u malaynayaa in hadalladan ay si cad u xaqiijinayaan ujeeddooyinka dhabta ah ee dhinaca etoobiya waxaa kale oo ay muujinayaan in ujeeddada ka dambaysa tallaabada ay etoobiya qaaday ee dhismaha biyo-xidhanka nahda aysan ahayn wax kale balse ay tahay in la abuuro xaalad cusub oo dhab ah islamarkaana ay etoobiya doonayso inay si toos ah oo buuxda gacanta ugu dhigto biyaha webiga niil waxaan sidoo kale aaminsanahay in qaahira tan iyo markii la saxiixay heshiiskii is-afgaradka wadajirka ahaa ee u dhexeeyey masar iyo etoobiya sannadkii labada kun shan iyo toban aysan asal ahaan wax diidmo ah ka qabin dhismaha biyo-xireenka nahda taa beddelkeeda qaahira waxay si cad gacanta ugu fidinaysay etoobiya iyadoo ku dadaalaysay in la gaaro heshiis sharci ahaan waajib ah oo u dhexeeya saddexda dal kaasoo xaqiijiya danaha wadajirka ah taageera horumarka etoobiya islamarkaana aan waxyeelo u geysan labada dal ee biyuhu ku dhammaadaan kuwaasoo ah masar iyo suudaan hase yeeshee marka xaqiiqda dhulka taallaa la eego waxa aan hadda arkayno waa iskudayo xooggan oo ay etoobiya ku doonayso xasiloonnida gobolka geeska afrika islamarkaana ay ku soo rogto awood iyo maamul aan xad lahayn oo ay ku yeelato biyaha webiga niil ما نشاهده الآن هو محاولات أثيوبية حسيسة للعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والعمل على فرض السيطرة المطلقة على مياه النيل etoobiya hadda waxay dagaallo ahliya uga jirtaa ismaamurada tigraaga iyo amxara sidoo kale waxay colaad kala dhexaysaa dalka eritereya waxaa kale oo aan wanaagsanayn xidhiirka kala dhexeeya masar iyo suudaan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman رغبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadanayno waxa uu yahay maxadka arrimaha dibadda etoobiya oo ka hadlay marxaladda kala guurka soomaaliya iyo saldhigga buurxakaba waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu hardhay shabakadda wararka soomaali memo maxadka arrimaha dibadda etoobiya ee marka magaciisa lasoo gaabayo loo yaqaano i f a oo ah hay-ad cilmi baaris iyo tobabar diblomaasiyadeed oo ka tirsan wasaaradda khaarijiga etoobiya ayaa ka hadashay wareejinta ciidanka xabishada ee mas-uuliyadda saldhigga buurxakaba ugu horeyn machadku waxa uu sheegay in ciidanka etoobiya ay sideedii agosto labada kun lix iyo labaatanka ku wareejiyeen mas-uuliyadda saldhiggaasi maleeshiyaadka kooxda villa soomaaliya balse ma sheegin in ciidanka cabashidu ay ka baxeen magaalada buurxakaba ee gobolka baay wareejinta mas-uuliyadda saldhigga buurxakaba ayuu machadka i f a ku tilmaamay imtixaan iyo tijaabo lagu ogaanayo in kooxda villa soomaaliya ay la wareegi karto mas-uuliyadda amnigeeda maadaama ayuu yidhi tallaabadani ay tahay mid lagama maarmaan ah walaaca ugu weyn waxaa lagu tilmaami karaa ayuu yidhi machadku farqiga ka jira dhinaca wareejinta kaasoo u dhexeeya in mas-uuliyadda goob amni la wareejiyo iyo in la helo awood buuxdo oo lagu sii wadi karo mas-uuliyaddaasi sida i f a ay ka shanqarisay goob amni si fudud ayaa loo kala wareejin karaa laakiin waxaa waqti dheer qaata in la helo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah sugidda amniga goobtaasi sida gaadiidka shidaalka isgaarsiinta sirdoonka adeega caafimaadka iyo ciidamo gurmad ah si kastaba ha ahaatee tallaabadan ay qaadeen ciidamada etoobiya ayuu machadku ku sifeeyey kala guur hadda dhacaya kaasoo ku soo-aaday ayuu yidhi xilli uu jiro cadaadis dhaqaale iyo sidoo kale qubanti la-aan ka dhalatay xirista xafiiska taageerada zaadka ee eysom ee unsos machadku waxa uu xusay in walaacu uusan ku koobnayn bixitaanka ciidamada etoobiya balse sidoo kale laga cabsi qabo in maleeshiyaadka villa soomaaliya ay awoodi waayaan inay la wareegaan amnigooda marka taageerada zaadka ee u n ku ay go-do dabayaaqada labadakunlabaatanka walaaca etoobiya waa inaan loo fasiran inay doonayso inay si joogto ah door uga sii yeelato gudaha soomaaliya ayuu yidhi machadka i f a isagoo intaa ku daray in etoobiya ay danaynayso amniga xuduudaheeda bari oo uu ka wado soodinbeenaadka ay la wadaagto soomaaliya taasina waxay ahayd warbixin lagu qoray websayteka soomaali memo qodobka xiga ayaa waxa uu yahay warbixin lagu qoray radioga alfurqaan waxaana cinwaan looga dhigay maraykanka oo in ka badan kun qofood oo soomaaliyaha ka soo musaafurinaya dalkiisa iyadoo tan iyo markii uu donald trump dib ugu soo laabtay xilka madaxtinimada maraykanka uu sare u kacay nacaybka uu maamulkiisa u qabo soomaalida ayaa waxaa maxkamad ku taala dalkaasi ay banaysay in soomaali badan laga soo musaafuriyo maraykanka maxkamadan ayaa taageertay qorshe uu maamulka donald trump kusoo musaafurinayo kun iyo boqol qof oo soomaali ah taasoo qayb ka ah ololaha uu maamulkan kula dagaalamayo soomaalida tallaabadan ayaa timid kadib markii la joojiyey nidaam kumeel gaar ah oo soomaalida u saamaxayay inay dalkaasi ku noolaadaan kana shaqaystaan iyagoo aanan la kulmayn wax musaafurin ah balse waxaa nidaamkana la sheegay inuu si rasmi ah u dhammaaday afar iyo tobankii bishan agosto kaasoo soomaalida ka ilaalinayay musaafiriinta bishii maarso ee lasoo dhaafay ayaa waxaa si kumeel gaar ah loo hakiyey musaafiriinta dadka soomaalida ah hase yeeshee waxaa hadda muuqata in ay dib u soo laabatay iyadoo nidaamkan la sheegay inuu salka ku hayo siyaasadda adag ee maraykanka iyo nacaybka ay u qabaan bulshada soomaaliyeed dhowaan ayay ahayd markii dowladda kaafirada maraykanka ay howlgallo xoogan ka samaysay gobolka minnesota ee ay soomaalidu ku badan yihiin halkaas oo laga qafaashay dad badan oo soomaali ah washingtonna ay si rasmi ah u sheegtay in soomaalida aan laga rabin maraykanka dibna ay ugu laabtaan dalkooda waa qoraalkii lagu qoray radioga alfurqaan ugu dambeyn waxaynu soo qaadanaynaa warbixin lagu qoray websayteka calamada waxaana halkudhig looga dhigay maraykanka iyo yuhuudda oo la sheegay inay sii xoojinayaan kala qaybsanaanta soomaaliya qormo uu baahiyey jornaal laga leeyahay maraykanka oo lagu magacaabo fighting worlds ayaa lagu sheegay in siyaasadaha maraykanka iyo yuhuuddu ay sii xoojinayaan kala qaybsanaanta soomaaliya iyo xasilooni darada geeska afrika sida maqaalku ka dhawaajiyey go-aanka maraykanka ee joojinta taageerada saadka ee xafiiska qaramada midoobay ee unsos waxa uu halis gelinayaa awoodda ciidamada ayusom ee dagaalka al-shabaab iyo taageerada amni ee kooxda villa soomaaliya waxaa kaloo maqaalku tilmaamay in soomaalida muddo dheer ay bartilmaameed u ahayd quwadaha shisheeye sababo ay ka mid yihiin oo kuwo la xiriira goobteeda istaraatiijiga ah ee u dhow badda cas gacanka cadmeed baabal mandab iyo badweynta hindiya qormadu waxay sheegaysaa in aqoonsiga yuhuudda ee maamulka shaaldirarka somalilan iyo wararka ku saabsan ballaarinta saldhigga maraykanka ee boosaaso ay kordhin karaan faragelinta shisheeye iyo khilaafaadka gudaha soomaaliya maqaalka waxa uu ka digay in xiriirka sii kordhaya ee yuhuudda iyo somalilan joogitaanka maraykanka ee puntland iyo xiisadaha ka jira iiraan iyo yemen ay keeni karaan in colaadaha bariga dhexe iyo geeska afrika ay si istaraatiiji ah isugu xirmaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa nooga markana aan idinku wareejiyo walaalka maahir iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada hiiraan munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey lixdan arday oo dhigata rawdada al abraar kuwaasi oo bartay qoraalka iyo akhriska waana dufcadihii saddexaad iyo afraad ee dhammeeyey qoraalka iyo akhriska oo dhigta rawdada al abraar ee buqa qable munaasabadda waxaa laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn codka aad dhegaysan doontaan waa sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo kelimad tawciye ah goobta ka jeediyey الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البررة ثم ما بعد أولا الله سبحانه وتعالى كما هذين إنا نعموين كي سفر بدن إنا كوبي كرين الله سبحانه وتعالى أول نعمي أي كم تاي xafladda maanta aan u fadhinno ilmaheenna yararka ahaa oo wax bartay oo qiraa'adii iyo kitaabadii bartay waa nicmo ilaahay subxaana nicmooyinkiisa ka mid ah owlaadda walaalayaal waa wax ilaahay subxaana watacaala nagu nicmo oo na siiyey kadib waxaana saaran haddii aanu waalid ka nahay waajib baa naga saaran sidaan ugu dadaalayno korintooda iyo dhaqaalahooda iyo caafimaadkooda saan ugu dadaalayna si ka badan inaan ugu dadaalna tarbiyadooda waxaad doonaysaa inay ku anfacaan adduunkana kugu anfacaan oo baarri ku noqdaan markaad dhimato kadib ku anfacaan oo kuusoo kuu soo duceeyaan adduunkana markaad tabar beesho waxa weeyaan kuu khidmeeyaan oo ku- ku daryeelaan waalidkii waad og tihiin oo walaalayaal carruurtiisu ku xisaabtamaa inay wax u qabtaan u shaqeeyaan dhaqaaleeyaan wax u taraan ayuu ku xisaabtamayaa marka haddii aan tarbiya islaamiya saxiixa la helin waxaa weeye waxba lagama dheefayo dhib bay kugu noqonayaan ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadkii saalixiinta warwanaagsanaa ilmaha tarbiyadooday ka fikiri jireen nabillaahi yacquub markuu sakaraadayey ayuu carruurtiisa u yeeray maa tacbuduuna min bacdi carruurtiisuu la hadlayaa maa tacbuduuna min bacdi xoolo kalama hadlin adduunyo kalena kalama hadlin maxaad caabudaysaan gadaashay qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha abaa'ika ku yidhahdeen nabiyullaahi ibraahiim sidaasoo kale wajnubniya wabaniya an nacbud alasnaam ilaahay buu baryaa subxaana wa tacaala ilahu aniga carruurteeda naga fogee inaan sanam caabudno ilmaha cibaadadooda iyo yacni tarbiyadooda iyo manhajkooda saxda ah in lagu toosiyo oo lagu hagaajiyo muhiimadda taas weeye qofkana markuu dhinto nabiga calayhi salatu salaam wuxuu sheegay camalkiisa inuu go'ayo saddex xaala mooyaane saddexda arrimood maxaa ka mid ah oo waladun saalixun yadcuu lahu haddii aad walad saalixa ka tagtay markaad dhimato kadib ayaa waxaa soconaya camal saalixa kuu soconaya saxiifadaadiiyo waraaqdaadii wanaagsaneed ayaa xasanaadka lagu qorayaa shaqaynaysa inta ilmaha kuu soo ducaynayo waxaa weeyaan adoo qabri ku jira ayaa waxaa kuu shaqaynaya saxiifadaadii camalka saalixa lagu qoraa shaqaynayso camal saalixa kuu soconaya taas marka waxaa welidka saalix uu ku noqonayaa in markuu yar yahay la tarbiyeeyo diinta lagu tarbiyeeyo oo sida hadda ilmahan hadda maaragtay galabta aan u joogno xafladooda oo kale maxay adkaartii bay akhriyeen waxay qur-aankii bay akhriyeen waxaa weeyaan siiradii nabiga calayhi salatu salaam bay akhriyeen nabigii maaragtay abtirkiisay akhriyeen arkaantii islaamkii arkaantii iimaankii akhriyeen asaasiyaadka diinka o dhan bay akhriyeen maasha allah Ah, allah u siyaadiyo marka sidaas oo kale marka in waalidka waajibka ayaa saaran in carruurta lagu dadaalo walaalayaal waxa uu ilmihii marka waalidkii inuu ku dadaalo tarbiyadoodii markaasuu wax ka dheefaya adduunkan ay ku anfacayaan aakharna ay ku anfacayaan waajibkaas marka allahana garansiiyo ilmahana allah noo xifdiyo qulubtooda allah nuuriyo kuwa cilmi siyaasiyadu allah ka dhigo maclimaadka ka shaqaynaya ee ilmahan soo saaray waxbaray iyagana waa haddaan waalidkana waanu u ducaynaynaa waxaan u- shimbirta ah eed maaragtay aad arkaysaan xaalkooda dadka heerkan soo gaarsiiyey oo ar- maaragtay waxaan aqrinayeen oo ay nagu dul aqrinayaan soo baray ilaahay subxaana watacaala dembigooda ha dhaafo qiyaamana ilaahay subxaana watacaala intuu naxariiso ku daro wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed carruurta baratay qoraalka iyo akhriska ee rawdada al abraar ayaa bandhig sameeyey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام من الرحمن في كل ساعة فروح وريحان وجنة نعيم بعد التحية أرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرحة مرحبا بكم في هذا المساء بوجوه تتلألأ بالبهجة والسرور الحمد لله العليم الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القراءة نعم المغنم فقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد أنا طالب من طلاب روضة الأبرار لتعليم الصغار عن القراءة والكتابة أرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرحة وصدور صافية وأنا أريد أن ألقى كلمة موجزة يتعلق عن فضل القرآن الكريم ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبيي محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته لماذا خلقنا الله خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا ما هو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة كم أقسام التوحيد وما هي أقسام التوحيد ثلاثة وهي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله كمراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان كم أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم خلقه وبعدك سعد الأخلاق يقف وصعيب المراقي بج الكبير وعامل صغيرة وسعد الضعيف والفقيرة وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفاضلا حليما ودانة وحياء وفوق وكن أمينا وتواضع والصدق تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والرفاع والإتقان سليم سنوات فالجوارح أعب كل مسلم نصيحة أترككم من منبر روضة الأبرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متى تقول بسم الله عند الأكل وشرب عند دخول قلاة عند دخول المسجد عند الخروج من المسجد عند قلع ملابس عند الوضوء عند دخول البيت متى تقول والحمد لله بعد الأكل وشرب بعد القطاس بعد كل نعمة في كل حال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم وأين ماتت اسمها آمنة بنت وابل وماتت باللبوات ماذا تقول عند دخول الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبص والخبائث من قبل قد أشرقت أنوار تعلقت بالعلم روضة الأبرار سرحا يربي ناشرا في يديه ويغرس الإيمان في الأفكار فيها كتاب الله يتلى دائما بالحفظ والتجويد والتذكار ويعلم التوحيد صفو عقيدة منهج النجاة وطريق الباري والذكر يحيي قلب كل صغيرنا ويزيده حبا لرب الدار ويدرس التاريخ سيرة أحمد خير الأنام وفرد الأنوار ويتعلم الأطفال حسن قراءة وكتابة تمضي إلى الإعمار هذه روضة الأبرار فقر ديارنا تبني الجيال بعزة ووقار نسأل الإله لها دوام رفعة وبركة تجري مدى الأعصار وقبل صاحت بالأنوار روضتنا روضة الأبرار maamulaha rawdada al abraar ee degmada buqa qable ayaa ka warbixiyey rawdada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى مهد أن بلاو إن ما لهن بعد الحمد لله تعالى وحنو مهد علينا إن دمان مدوينا كسو قيب قال حفلة أن أتو قيمها بدل وأن كسو قيتوني إن دفعدي أفراد إشانات وكمدة روضة الأبرار أن هوري وحان أسو قيتوني وروضة الأبرار أغلي جيبي دفعين oo dufcadii u horreysay waxay ahaayeen soddon arday dufcadii labaad iyo saddexaad iyo waxaan u qaban hal xaflad waxay ahaayeen lix iyo saddex arday haddana ardayda hadda oo oo dufcada afaraad iyo shanaad waxa waaye konton iyo sagaal arday waaye marka alxamdulilah ilaahay aa ku mahadinaynaa ardaydaas oo barteen alqiraa walkitaaba iyo adkaar iyo tawxiid iyo maxaa lahahay siiro iyo akhlaaq wax walba laga dhisay allah ayaan ugu mahadinaynaa bacda alxamdulilahi waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan waalidiinta ardaydooda iyagoo aad u yareer juhdi badan ku soo bixiyeen maxaa yeelay ardayga oo soo sano jir ah shan sano jir ah markii wax la baraayo wuxuu u baahan yahay waalidka inuu soo diro oo waqtigii loo soo ilaaliyo oo lasoo libiso oo lasoo quraaco ayuu u baahan yahay intaas markii waalidkii qayb ka qaatay iyagana waxaan u mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinaynaa macallimiintii iyo maclimaadkii soo sabray oo soo dulqaatay oo ardayda intaa la eg oo yariiriiska eh, soo baray alqira'a walkitaaba adkaarta dakhris aad arkaysaan akrinayay iyo maxaa lahaye waxaad dareemaysaan marka alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan Eh, macallimiintana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra ilaahay abaalkiina ha gudo oo miisaankiina xasanaadkana allah idiin saaro gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan naqiib macalin yuusuf macalim cabdi muuse iyo naqiib xasan aadan quuri ayaa goobta ka hadlay islamarkaana bogaadiyey horumarka waxbarashada ee rawdada al abraar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا وحنا أمهد علينا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا mahad aan la soo koobi karin waxaan u mahad celinaynaa maktabu tarbiya watacliim macallimiinta ayaan u mahad celinaynaa dadkii murabbiinta ahaa anwaacdooda kala duwan haddii ay yihiin haweenka muslimaadka ah hadday yihiin macallimiinta ragga ah waan u mahad celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynana waxa waaye waxay noo jidayaan sunno xasano ah oo aysan dadka aqoonin annaga markaan macallimiin lahaa jirnay waxaa la dhehi jiray macallin waxaa ugu daran canug shan jir ayaa u daran tarbiyadiisa maanta waxaan indhaheenna haayaan ilmo afar sano saddex sano shan sano wax ka yar jiro ayay indhaheenna haayaan waxaan halkan ka ogaanay inay awood badan ugu qarsan tahay bandhiga halkan ka dhacay iyo siduu u dhacaayo indhaheenna ayay shaahid ayaa u ah marka insha allahu tacaalaa rawdatul abraar mu'asasiinteedii heer xaraka iyo heer gobol iyo heer degmaba waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa waxaa halkaasi aan ka dareemi karnaa tii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad inay halkan hore ugu qalin jibiyeen waxaa wax lagu daydala oo aan la koobi karin shacaa'irta ka muuqata shicaarka ilmaha ka muuqda hadday libis tahay hadday soco tahay shicaarkooda ayaa dadka aad u soo jiidanayay ziinada iyo heybada ka muuqatay waa sidoo kale waa waxyaabaha indha- indhaha jiidanayo oo aan dhihi karno rabbanaa hablanaa min aswaajina wa durriyaatina qurata acyunin wax lagu indho qabowsada ayaa halkan ka muuqday fajazaakum allahu khayran waalidiintii dhalay muxuu ahay ka qayb qaatay u soo libisay iyagoo carruur soo diray mirahoodii insha allahu tacaala halkan ayay haystaan alcilmu fi sakari ka naqshi fi lxajari ilmaha yaraanta oo wax lagu baro waxaa lagu miithaaliyey dhagax la qoray oo magac lagu qoray ama shay lagu qoray dhagaxaasi ma baariyoobayo waxay wax lagu qoro aslaba ma baaba'aan waxaan ku soo khatimayaa hal beyt laysa alyatiimu man maata waaliduhu walaakina alyatiima yatiimu alcilmi waaladabi ilmo fara badan oo aabbahood uu nool yahay oo maanta aanna wax baranaynin ayaa lagu magacaabi karaa inay yatiim yihiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad dhammaanteed iska leh suukaana keenay xafladdan aad iyo aad u khaymaha badan xafladdan oo kale qof kasta oo damiir diineed ku jiro ee dareen bay ku yeelanaysaa ee, waana dadka la keenay meesha da'dooda iyo sida ay tarbiyadooda yihiin iyo qiraa'adooda sida naloo sheegay haddana ka muuqanaysa haddana sida tarbiyadu uga muuqanayso adabiyaadkooda ee qofka dareen leh ee xaafadihii iyo dadkii ilmaha jooga ka warqaba kuwaana arka barbardhig iyo miisaan ku sameeya wuxuu dareemayaa dad aad lagu dadaalay inay yihiin marka waxaan leeyahay dhammaan cid kastoo ku dadaashay macallimaad iyo macallimiin waalid ee maktab tarbiya wa tacliim walaayo cid kastoo qayb ka qaadatay waa mahadsan yihiin jazaakum allah khayr wa khayr aljaza ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda xasanaadka u saaro ee dad baad soo saarteen ayaguna naftooda anfacaya ummaddana anfici doona intaa kadib waxaan ku boorinayaa annaga ka odayaal ahaan waa soo dhoweynaynaa aad baan ugu faraxsannahay in jiilka yaryari wax bartaan waxaad dareemi kartaa ummadii marka ay meel joogto waxa dadka yaryari ay qaataan ayaa ummaddaa laga rajeeya hadday dadka yaryari dad waxbarta yihiin u- ee, oo diin islaam baranaya oo tarbiya islaamiya baranaya dadka deegaanka jooga waxaa loo rajeeyaa dadkani waxay baranayaan inay mustaqbalka u dambeeyaan waxaan leenahay marka dadka muxaafadadan degan waalidka ku samray ee ilmahoodii iyo cadadkoodii iyo beerkoodii soo diray intaan la la eg eg aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si qaasa hooyooyinka ayaan u mahad celinayaa dhammaan eh, dadka ka soo qayb galay xafladdana waa mahadsan yihiin jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum وraxmat ullaahi wbarakaatuh
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والطلوع اليوم تسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى